faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee raadiw cadaado qodobada warkeenna subax ee saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo ciidamadii laga kaxaystay cabsi badanna ka muujinaya amnigooda xilligan ciidamo tababar loogu soo xiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo taliyaha ciidamadaasi oo wacad ku maray inuu iscasili doono haddii ciidamadaasi aan agabkooda loo dhammaystirin islamarkaasina la qaramaynin ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib safarro uu ku bixiyey qaybo ka mid a koonfur galbeed iyo galmudug al-shabaab oo afar iyo toban ka tirsan ciidamada amisom ku dilay gobolka shabeellada dhexe iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo walaac ka muujiyey inay hoos u dhacdo doorashada soo socota qoondada dumarka ay ku yeelanayaan dowladda qodobadaas iyo kuwo kale ayaa doorka subax ku dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaas aad maqasheenna waxay ahaayeen warkeenna subax ee saaka kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo faahfaahsan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ciidamadooda laga kaxaystay cabsi ayay sidoo kale ka muujiyeen amnigooda xilligan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa waxay xaqiijiyeen in taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya odowaa yuusuf raage uu ka kaxaystay dhammaan ilaaladii u gaarka ahayd ee ay lahaayeen ee xarumaha ay ku sugan yihiin ilaalin jiray xildhibaanada waxa ay sheegeen in ay xaalada halis ah hadda ay ku sugan yihiin islamarkaasina aysan ka soo bixi karin hoteelada iyo guryaha ay ku jiraan ilaalo la-aan awgeeda senator nuura faarax oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo la hadashay warbaahinta ayaa waxaay xaqiijisay arrintaasi iyadoona sheegtay in ciidamadeeda looga yeeray xero uuna uga wacay odowaa yuusuf raage islamarkaasina lagu wargeliyay inaysan dib ugu laaban karin tan iyo amar dambe xildhibaano kale ayay sheegtay inay la qabaan arrintan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayna ka mid yihiin xildhibaan xuseen carab ciise xildhibaan dalxa iyo sidoo kale xildhibaan cabdi kaafi oo ay sheegtay dhammaantood in ilaaladoodii laga kaxaystay islamarkaasina uu u wacay odowaa yuusuf raage madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ka codsatay inuu arrintaasi wax ka qabto taliyaha xoogga dalka ayayna tilmaantay in xiriir dhowr ah ay la samaysay uusana ka jawaabin wicitaankeeda
ilaaladu waa ilaaladii gaarka ahayd ee ilaalin jirtay xildhibaanada sida sharciga ah maamul tan iyo wiigii hore ee aan kasoo gudubnay waxaa jirtay ciidamada ilaalada aniga shaksi ahaan markaan ka hadlo in looga yeedhayay tiila baydhaba kabacdi arrimo uun xagga ciidamada ah ayaan u arkaynay markaa mar ay maqribkii yimaadaan mar ay galabtii yimaadaan marba sibay ahayd laakiin habeenkii laasi way noo iman jireen maalintii aanu iska ciidan la-aane maama waxaa dhacday xalay laba iyo tobankii ama lix saaco habeennimo qof kasoo garanayo ayaa lasoo wacay ciidamadii ilaalada noo ahay inay soo galaan xerada fiilo baydhaba xalay bay baxeen ilaa hadda aan kula hadlayo ciidamadii ilaaladay ahaa waxay joogaan fiila baydhaba mana soo socdaan sida la sheegay waxaa lagu wargeliyey inaanay bixi karin ilaa amar ka yimaado taliyaha xoogga mooyaane maya maamo xildhibaano kale oo labada gole ee baarlamaanka dowladda ah ayaa weeyaan aniga iminka aaga aan deganahay waxaa degan xildhibaano labada aqalba leh oo dhammaantood wada ilaalada caawa aan wax ilaala ah haysan maaha wax shaksi iyo qof iyo laba iyo saddex ku kooban waa wax xildhibaanada dowladda federaalka oo dhan ah haysta weeyaan caawa aan kula hadlayo haddaba aan kula hadlayo anigu bilaa ciidan baan ahay xildhibaanada igu dhow ee aaggeela degan dhammaan waa bilaa ciidan maama xildhibaanada dhibkan ila qabaa haddaan kuu sheego aniga maalintii arbacada waxaan teleejiina baydhabo markaan askarteedii waayey aniga oo bilaa staafa waxaan lagu tegay xildhibaano fara badan oo ay ka mid yihiin habdowlaha gobolka sare sanadar cabdikaafi ay ka mid yihiin xildhibaan xuseen carab ciise ay ka mid yihiin xildhibaan dalxa yani xildhibaano fara badan hooyo aan kow iyo laba iyo saddex la odhanayn oo mid walba ilaaladiisii meesha kaga xeraysan tahay
ciidamo cusub ayaa tababar loogu soo xiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliyaha hogaaminaya ciidamadaasina wacd ayuu ku maray inuu iscasili doono haddii ciidamadaasi aan la qaramaynin agabkoodana aan loo dhammaystirin warkan waxaa beledweyne ka soo diray bashiir cabdulaahi cusmaan taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaashaala sare faarax cali waasuge ayaa tababar usoo xiray ciidamo tababar ugu socday xerada lamagala ee magaalada beledweyne ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa ahaa kuwii maalmahan muranka iyo xiisada ka abuuray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii saraakiil ka timid gobolka galgaduud kuwaas oo doonayay inay qaadaan ciidamadan tababarka usoo dhammaaday waxaan rabaa inaan ummadda u sheego miidiya ogeysiiyo dowladda soomaaliyeed ogeysiiyo dowlad goboleedka hirshabeelle ogeysiiyo odayaasha dhaqanka ogeysiiyo ugaaska aan ogeysiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo i dhegaysanaysa oo maqalkayga iyo muuqaalkayga intii taqaanba aan rabaa inaan halkaan uga sheego uga tibiyo ciidankii xerada lamagalaay halka sano ku jiray oo ku tababaranayay in tababarkiidii la soo xiray oo uu dhammaaday ay noqdeen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutub ka tirsan noqdeen ay qarankooda inay ay diyaar u yihiin inay qarankooda difaacaan ay diyaar u yihiin meel kasta oo soomaaliya ay baahidu baahi ay ka jirto oo xoogga dalka ay ka jirto inay tagaan ay diyaar u yihiin inay cadowga soomaaliyeed ee nabaddiidka ee dhibaatada haya ay ay ka xureeyaan dalka ka xureeyaan baryahan xoogaha yaroo isqaqabsiyaa jiray oo odayaasha iyo u dhexeeyey ciidanka la qaadi maha iyo waa la qaada iyo meel kalaa loo wadaa iyo warkaas waa been ma jiro odayaasha way hadleen ciidan qaranaan rabnaahay yidhaheen laakiin anugu wixii kaloo ay ama ayagu taabteen ma taabanayo odayaashu waa odayaasheennii waa odayaasheennii dhaqanka waxaan rabaa ciidankaas in maanta tababarkii u xirmay ay diyaar u yihiin waa kuwa cirifyadayda taagan inay halganka xoogga dalka soomaaliyeed ee soomaaliya u diyaar tahay ay fiirsanayso oo in lagu xureeyo dalka la raba inay ka qayb qaataan meeshii laydii ku talagalay ayaa tegaysiin oo laydii cayimay waajibkii laydisiiyana waa qaadanaysiin taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay heli doonaan xuquuqdii ay lahayeen dadku ayaa taan wuxuu lahay ciidan dharcad iyo magaciisiiya ma dharcade ma dharcadaanaysaan qalabkiinni waa laydi siina diyaaru idii yahay waa laydi qalabayna waana laydi qarameeye qalabkiina waa laydi qalabayna aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhallinyaro waxaad tihiin dhadhallahoo soo koraysa nin meeshaan qasab lagu keenay ma jiree nin walba ama nin oday loo dirayou keenay ma jiro nin walba wuxuu u yimiday xoogga dalka soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo caqabadda maantana dul saaran uu ka qaado inuu cadowga ka qaado war maalin kasta soddon sanaa tih ku jirna maalin kasta maan ku jirayna wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waxaan idinku dhaartay xilaan haayaa taliyo guutaho weyne haddii laydinka hor joogsado qarannimada anna waa iscasilaha idila midaan noqona waajibkii laydisiiya qaadataan dishibiliinka adkaysaan meeshii dawladda soomaaliya idii astayta tagtaan cadowgana soo qaqabataan waxaa idinka suga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud saddexda gobol oo halkan ku taalla oo oo xuduud wadaagga ah inaad wakhti dhow aad xuraysaan oo cadowga ku xuraysaan kadibna aad u jeesataan gobollada soomaaliya barkeed dowladda soomaaliya ciidanku asaaba difaac u ah soo u soy say say- mana aha madax war siyaasadeed oo aa idin soo gaara moogiye war madaxeed ma aha ciidankaa laga jara mushaarka iyo waxaasu wax jira maaha wax sal iyo raadle maaha mahadsaned bashiir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib safarro uu ku bixiyey qaybo ka mid a galmudug iyo koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ah ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib saddex iyo toban maalmood oo safarro shaqo uu ku kala bixiyey dowlada goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo wafdigiisa la socday kuwaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa intii uu galmudug joogay waxa uu dhuusamareeb ka furay shirka dib u heshiisiinta ee looga tashanayo aayaha iyo sidoo kale dib u dhiska galmuduga cabudwaaq waxa uu ka dhagax dhigay dhismeh lagu korodhinayo jaamacadda ummadda waxa uu sidoo kale dhammaystiray geedi socodka nabadeynta bulshada xeraale iyo sidoo kale huurshe oo lagu guulaystay in heshiis la dhex dhigo mudane xasan cali kheyre ayaa intii uu joogay koonfur galbeed waxa uu la kulmay madaxweyne cabdicasiis leftgren iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo uu ka dhageystay baahiyaha ay qabaan si loo daboolo waxa uuna dhagax dhigay mashaariic horumarineed isaga oo dowlad goboleedka koonfur galbeedna ku wareejiyey dhaqaale lagu horumarinayo hogaroomada kubadda cagta waxaa sidoo kale uu booqday magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale koonfur galbeed waxa uu kula kulmay safiirada dalalka saaxiibada la-a soomaaliya wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale saraakiil ka tiras waa saraakiil ka socda bangiga adduunka iyo qaramada midoobey oo uu kala hadlay in soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii horumar ay u gaari lahayd al-shabaab ayaa waxay sheegteen inay dileen afar iyo toban ka tirsan ciidamada amisom kadib dagaal ka dhacay gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa sheegtay in afar iyo toban ka mid ah ciidamada burundi ee amisom ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe sheegashada al-shabaab ayaa waxay daba socotaa dagaal shalay gelina kii hore ka dhacay tuulada gololey ee tobanka kilomitir u jirta degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxa ay sheegeen in labiyo toban ka mid ah ay meydka askarta burundi lagu arkay gololey agagaarkeeda halka laba kalena meydkooda la geeyey saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin gololey lafteeda sida ay daabaceen al-shabaab weerarkaasi waxaa ka horreeyey weerar loo adeegsaday qaraxa miino ahaa oo ay ku dhinteen wasiirka hore ee ganacsiga hirshabeelle iyo guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka shabeellada dhexe dhinaca howlgalka amisom ee dowladda federaalk soomaaliya weli kama aysan hadlin dagaalkii shalay ka dhacay halkaasi iyo islamarkaasi sheegashada al-shabaab iyo n halkaasi ay ku dilaan afar iyo toban ka tirsan ciidamada burundi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa walaaca ka muujiyay inay hoos u dhacdo doorashada soo socota qoondada dumarka ay ku leeyihiin dowladda gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliime yare ayaa ka hadashay qoondada ay ku yeelan doonaan haweenka doorashada ka dhacaysa soomaaliya sannadda labada kun koob iyo labaatanka ee la filaya inay noqoto qof iyo cod waxa ay sheegtay inay diyaarinayaan mashruuc ay haweenka door weyn uga qaadanayaan islamarkaasina ay kaalin weyn ugu yeelanayaan doorashada ka dhacaysa dalka soomaaliya taasi oo la filaya in shacbiga soomaaliyeed ay codeeyaan guddigana meeshu kasoo gelaya guddiga doorashadana waxay ahayd oo arintan waxaa ka wada shaqeeya guddiga doorashada iyo wasaaradda dastuurka waxay ahayd wuxuu kasoo gelaya guddigu maadaama uu doorasho qabanayo hadda ka horna lasoo qabta waxyaabo doorasho u eg oo xulasho iyo magacaabid iyo waxaas ay ahayd oo haweenku heerheer ay kasoo mareen haddaad soo qaadatid laba kun iyo afartii in bagaata haweenka boqolkii afar ay heleen jabuuti markii la isugu yimid laba kun iyo sideediina haweenku waxay heleen boqolkii sideed markii dambe laba kun iyo labaiyo tobankii doorashadii dowladda ku meel gaarka looga baxayna haweenku waxay gaareen boqolkiiba labaiyo toban tii hadda laba kun iyo lix iyo tobankana waxaa la gaaray boqolkiiba labaatan iyo afar intaasna waxay ku imaaneysay dastuurna kuma qorneyn sharci gaarna kuma qorneyn waxay ku imaaneysay dadaalka ee haweenku marba heer kasoo gaarsiinayeen tii laba kun iyo lix iyo tobankii midda kaleo sii dhiiragelisa oo xoog u yeesho waxay ahayd go-aankii madasha ka soo baxay oo ahaa waa in haweenka boqolkiiba soddon la siiya oo meel loo dhigaa kuraas aan lagula tartamaynin saasay ku qasboonaatay inay labaatan iyo afar boqolkiiba ku gaarto marka ma- marka haddii hadda doorasho weyn la sameeyo laba kun iyo labaatanka een, oo dadaalkii lasoo mara uu hoos u dhaco aada inuusan qaadanin guddiga ee guddiga hadda uu soo bandhigo waxyaabaha loo baahan yahay sida la rabo inay wax noqdaan inuu la tashi kala sameeyo guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii subax oo aad kala socotaan raadiyo cadaado tan iyo kulanti dambe nabaday